bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hawaysin wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii aawa iyo dal waa been axada bisha maarsna waa sagaal iyo toban sanadku waa labada kun iyo toddobiyo tobanka barnaamijku waa caawa idinka imaanaya stuudiyaha daljira magaalada boosaaso qodobada ad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah puntland oo maanta markabkii ganacsiga dhowaan lagu afduubtay xeebaha degmada caluulaa ku wareejisay kambanigii laha iyo madaxweyne ku-xeenka puntland camayo munaasabadda wareejinta ka qayb galay xildhibaan abduqaadir faarax bootaan oo ka tirsanaa baarlamaanka puntland oo ku geeriyooday isbitaal ku yaalla nairobi kadib markii dhowaan uu dhaawac xoogani ka soo gaaray qarax lala beegsaday shir looga arrinsanaya bilaabidda waddada u dhexaysa garowe iyo gaalkacyo oo maanta ka dhacay xarunta wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka ee puntland ee magaalada garowe dowladda ingiriiska oo qorshaynaysa qabashada shir looga hadlayo arrimaha soomaaliya siiba dib u dhiska xaalado liidasho la xidhiidha abaarta iyo biyola'aanto laga soo sheegayo deegaano badan oo puntland oo mudug iyo nugaala ay ka mid yihiin waxaa kaloo dhegaystayaal barnaamijkeenna ku maqli doontaan ururo haween oo olole gurmada abaareed ka bilaabay caabud waaq qodobadaa iyo kuwo kaloo xiisa badan barnaamijka caawi daljir ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan anigoo cabdi cumar geediya idinla socotsiinaya barnaamijka caawa wuxuu idinka imaanaya stuudiyaha daljir ee magaalada boosaaso ee u diyaargaroo mar kale iyo barnaamijkii aawa iyo daljir aan ku bilaabanay sida qodobada waa ku dhegaysanayseen dowladda puntland ayaa maanta axada si rasmiya waxay u wareejisay markabkii ganacsiga dhowaan lagu afduubtay xeebaha degmada caluula munaasabadda lagu wareejinaya markabkaasi oo ka dhacday boosaaso waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiin cabdulaahi cumar camil iyo madax kale toogolayaasha dowladda ah maamulka gobolka bari iyo wakiillo ka socday shirkaddii lahayd markabkaasi xasan haykel ayaa warbixintan soo socota nooga diyaashay markabkan oo ay kooxaha hubaysan ay ku haysteen degmada caluula ee gobolka bari muddo saddex maalmood ah ayaa maanta kusoo xirtay dekada boosaaso xarunta gobolka bari markabkan ayaa waxaa saarnaa shaqaale gaaraya ilaa iyo sideed ruux waxaana gacanta puntland uu soo galay lix iyo tobankii bishan kadib markii kooxdii hubaysneed ay saarneed markabkaasi ay ka degeen markabkan ayaa ka yimid dalka jabuuti waxaana uu kusoo jeeday magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya haddaba dekada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad kooban oo lagu wareejinayay markabkaasi taasoo lagu wareejiyey shirkadii lahayd waxaana ku wareejiyey madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland injineer cabdixakiin xaaji cumar camey haddaba ugu horreyntii waxaa goobta ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka dowladda puntland doctor cabdilaahi aadan ciise tooha anuu ku hadlaya magaca wasaaradda gaadiidka badda iyo dekedaha iyo la dagaalanka burcadwareedda puntland iyo magacaygaba uga mahad celiyo dhammaan inta ka soo qayb gashay xafladdan lagu dabaaldegayo markabka iras tedin ee lagu qafaashay muxuu ahaa xeebaha indian oshankan puntland saddex iyo tobankii bishan laguna soo guulaystay inuu maanta dhabarka iyaga taagan yahay kadib markay ka howlgaleen ciidamada kala duwan puntland iyo kuwa sida gaarka u tababaranba iyagoo ay ka qayb qaateen guud ahaan maamulka gobolka gardafuu iyo eedariska oo aan mahadweyne u celinayno mudan madaxweyne hawshaasoo adaabba u ahay waxaan keliya oo rabaa in halka ka caddeeyo in ciidanka army forska puntland oo qaybaha kala duwanah ay wax weyn ka qaateen maantana markabkii halka uu yaallo kuriigiisa oo siddeed qof ahaa hantidii saarayd iyo markabkiina si nabada lagu keenay meeshan
maxamed aadan waaberi john oo ah sarkaal ka socday dowladda jabuuti ayaa waxa uu dowladda puntland uga mahadceliyey dadaalka ay markabkan dadaalka ay u gashay sii deynta markabkan waxaana uu sheegay in uu sii wadi doono markabkan howlihiisa caadiga ahaa waxaa la yaab lom farxadweliba farxad la yaab lah sida markab la qafaashay oo lagu soo lagu soo dameeyey saddex cisho kan baa la hayaa taasi waa madaxda reer puntland iyo shicibka gaar ahaanba wixii ay ka geysteen ilahay kajisa ay siiyo annaga haddaan reer jabuutinahayna aad baan ugu mahadnaqaynaa run ahaantii markuu maqle markabkii baa la fasaxay madaxweyne ismaail cumar geelle aad buu ugu farxay uuna filayay inay sidaa u dhacayso marka waxaan hadalka inta badan madaxweyne u daynayaa ee si anugu waxay tahay farxad gaara iyo waftigaan la socdaaba gaarahantooda marka haddaan markab ugu fuursado markabkani waxa weeyaan degmadan aad buu ugu shaqayn doonaa oo haamaha laga dhisay boosaaso waa haalamo aa- caalamiya weeyaan saaska ay keenaysana waa saas nadiifa weyn aflgura pure energy marka horumar buu ka qaba yuu yuu ka qaadanaya markabkani hadday airportka tahay hadday hadday boorka tahay iyo hadday gaar ahaan tahayba dhaqaalaha moota puntland markabkani saa kuma jirto saa buu kusii wadi doonaa waxaan aaminsanahay in wax yar dhacay inay ay- markabkan ayna xidnibayn waa hawshiisa uu goon doono ugu dambeyntiina waxaa goobta ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland injineer cabdixakiin xaaji cumar camey waxaana uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka in dowladda puntland marnabo aysan aqbali doonin in kooxaha hubeysan ee afduubka ka geysta xeebaha puntland dowladda puntland iyo sidoo kale shirkadaha ay ku bixiyaan lacago lagu soo furto markabkaasi waxaana uu uga digay shirkadaha leh maraakiibta in ay bixiyaan wax madax furasho ah oo ay siiyaan kooxahaasi
waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamadii geesiyaasha ahaa iyo in allaale iyo intii ka qayb qaadatay ciidamada puntland dhammaan waa ka qayb qaateen waan uga mahad celinayaa haddii ay tahay b m b f ta ciidamada badda puntland haddii ay ciidamada blaceka tahay haddii ay daraawiishta iyo madaxtooyada puntland ciidamada madaxtooyada puntland ay tahay ee, dhammaan waa laga qayb qaatay qof kasta oo ciidana ee, maraakiibta markabka ee, muxuu ahaa cabdiweli calitaar oo u kiraysan dawladda lana shaqeeya si toosa ee, ciidamada badda oo b m b f ta si toosa ula shaqeeya yaa ka qayb qaatay een, ee, dhammaan waan u mahad celinaya culimmada weydiiya ummadda soomaaliyeed meel kastuu joogta iyo iyo culimmada ee, duwal alcaalam alislaam weydiiya waa dil weeye qof dariiq istaagay oo wax dhacay waa dil weeye sidaa aawadeed annagoo constitutionka yaga iyo tii ilaahay labadaba raacayna marnaba ma aqmalayno in madax furasho lagu sameeyo waxaan kaloo ka digayaa sharaa'iga leh muxuu ahaa maraakiibta haddii ay dhacdo laa samax allah ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaanay dib u dhicin laakiin haddii ay dhacdo waxaanaan oggolayn sharaa- shirkadaha leh maraakiibtu inay soo wacaan ciddii isku dayda arrintan oo kale ama ma yacni korta oo afduub isku samaysa inay la soo xidhiidhaan sida aannu u diidnay in loola xidhiidho kuwii maanta yaannu mar walba u diidaynaa dawladdaa mas-uul ka ah in sha allah meel kastaba ha la gashee dawladdu waxay diyaar u tahay ee wixii sameeya falkan oo kale inay gacan bira ku qabato ayay diyaar u tahay marka shirkadaha waaweynna waxaan uga digayaa wada hadal iyo madax furasho iyo haba yaraatee wax jiraa inaanay jirin waxaannu codsanaynaa inaan laysku dayin kuwii maantana waan la hadallay dadka markab kale baan la hadallay kuwii soo kareeyey baan la hadallay ma jirta baannu nidhi dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland injineer cabdixakiin xaaji cumar cami ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya haatan ay tahay mid iyada isku mashquulsan loona baahan yahay in waajibkeeda ay gudato waxaana uu sheegay in dowladda federaalka looga baahan yahay shacabka soomaaliyeedna ay uga fadhiyaan in si deg deg ah loo soo dhiso golihii wasiirada si ay u gutaan waajibaadkii loo xilsaaray
waxaan dawladda federaalka waxaan u malaynayaa dee dawladda waa la doortay inay waa cusub tahay waxay u eg tahay inay iyagu haddeer isku mashquulsan yihiin dhibaatooyinka ummadda soomaaliyeed haysta guud ahaan iyo gaar ahaan abaaraha iyo waxyaabahan lama filaanka ahee dhacaya iyaduna mas-uul bay ka ahayd waxay la tahay cid kale ku eegaysaana inaanay jirin intay mashquulka iyo wakhtigana ay dayacayaan iska daayaan ummadda dawlad wax ku ool ah oo naf leh oo ummadda soomaaliyeed isbeddel dhab ah u samaysa halla halla magacaabo waxay la tahay markii la doortay madaxweynaha brime ministerka ee wakhti fara badan bay qaadatay baan u malaynayaa taa hankii iyo kalsoonidii iyo lagu doortay madaxweynaha iyo brime ministerkiisaba loo taageeray waxaad moodaa runtii inuusan ahaan doonin hadday ku dhaqmaan sida ay maanta ay ku dhaqmayaan inay hadday ku sidii dhaqmaan inay waayi doonaan ummad badan baan dareemayaa marka anigu waxaan leeyahay canaan maaha dhalleecayn maaha caaridad maaha waa toosin weeye in si deg dega dawlad loo dhiso si dhibaatada ummadda haysata ay dawladdaasi u hanato u qabato iyada oo weliba la tixgelinayo dadkii isbeddel doonka ahaa ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland injineer cabdixakiin xaaji cumar cami ayaa waxa uu fariin uu u diray qaramada midoobay sidoo kale ciidamada nato ee ku sugan xeebaha soomaaliya waxaana uu sheegay in ciidamada nato aysan waxba ka qaban maraakiibta jariifka ee ku sugan xeebaha soomaaliya ee sida sharci darrada ah uga kalluumaysta xeebaha soomaaliya waxaan leeyahay in badan baannu qaylinnay oo ku qaylinnay dhibta ka taagan xeebahayaga ee lagu samaynayo muxuu ahaa kalluumaysiga bilaa sharciga ah markaannu maraakiibta nato la xidhiidhnay ama la hadallay ama yacnii damacnay inay wax ka qabtaanna waxay yidhahdeen mandateka iyaga maaha waxay la tahay dee mandatekiinnu hadduusan ahayn oo haddaydan qabanayn kii idinku soo gabanaya ee idin isagoo idindhex taagan sida sharci darrada ku kalluumaysanayey kii ku daadinayey qashinka kii carqaladda iyo dhibta nagu hayay haddaydan waxba ka qabanayn joogitaankiisu inaa joogitaanka aad maanta joogtaan xeebaha soomaaliya waxay la tahay culays mooyaane faa'iide inaanay nool ahayn waxaan adduun weynaha oo weliba uu ugu horreeyo secretariga u n ta master guteres iyo michael keting oo wakiil ka ah oo jooga muqdisho hawshan iyada ah inay si dhab ah u eegaan iyaga oo mandateka maraakiibtan furaha badan ku daraya illegal fishinka ku daraya qashinka badaha lagu qubaya ku daraya illegal human traffickinka ku daraya muxuu ahaa hubka la soo gelinaya sharci darrada ah ku daraya waad ogtihiin yaman baa oo shalay aan rabo inaan uga tacsiyadeeyo ummaddii soomaaliyeed afartan iyo laba xubn afartan iyo laba qof oo soomaaliyeed oon waxba galabsan in diyaaradda duqeeyeen ooy dhinteen eheladoodii qaraabadii iyo asxaabtii waan waan waan uga tacsiyadaynayaa iyagana waxaan leeyahay naxariistii janno ilaahay ha siiyo dembigoodana aan laha dhaaf markabkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey sanadka laba kun iyo toddoba-iyo toban kooxaha hubaysan ay ku afduubtaan degmada caluula ee gobolka bari tan iyo markii la wiiqay awoodda kooxda burcadbadeeda ee xeebaha soomaaliya warbixintaasi waxaa inoo diyaariyey inuna soo jeedin weriya xasanaaye kaloo ku sugan isuudi hadal jiray magaalada boosaaso wagaag allahu naxariistay xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka puntland oo lagu magacaabi jiray cabdulqaadir faarax bootaan ayaa maanta waxa uu ku geeriyooday cisbitaal ku yaalla magaalada nairobi ee dalka kenya xildhibaan bootaan ayaa isbitaalkaasi nairobi u yaalay dhaawac ka soo gaaray qarax lagula beegsaday magaalada gaalkacyo toban maalmood ka hor isagoo aakhirkiina dhaawacaasi u geeriyooday saaka waaxada xildhibaanka ayaa ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaanka puntland ee ka soo gala gobolka mudug waxaana uu mudano baarlamaan soo noqday laba xili doorasho oo puntland haddaba xildhibaan cabdikariin xuseen guure oo ka mid a baarlamaanka puntland aqoon fiicanna u lahaa xildhibaan cabdulqaadir faarax bootaan ayaa caawa iga warramay waxa uu ka xasuusto taariikhdiisii nololeed
waa mahadsan tahay in alahwana ay raajicuun ilaah wana akhada walahuma ataa kulli shay ajr misan ilahi subxana watacaala geerida bini aadamka dhan ku xukuman yahay allah u naxariisto xildhibaan cabdulqaadir saarax misaan mudana ministry cali aegis wuxuu ahaa mudane ka tirsan baarlamaanka puntland teerankan iyo teerankii hore qeyb kamid ah wuxuu soo noqday hore usoo maray agaasime wasaaradda warfaafinta aan filayaa aad iyo aad bu wuxuu ahaa dadka aad iyo aad suugaantii taariikhda maaragtay ugu indoo iyo luqada soomaaliga dadka maaragtay aad iyo aad ugu meel dheer waga fara badan buu koray wuxuu ahaa kolley intaan ka aqaanay saaxiibada aan aadka isugu dhownahay odayaasha ah oo baarlamaanka ah aan kusoo horino oo ay aragnimada iyo dadanaanta maaragtay aad iyo aad weliba markaad sheekaysanaysaa wuxuu caado u lahaa inuu ereyga maaragtay luqada soomaaliga difaaco hata marka qofka caadiga hadlayo u qabsado ereyga saa maaha saawda marka waxa weeye allah u naxariista xildhibaanka ummadoo dhan waa uga tacsiyeynaynaa ninkaasi hadday gacan ka xaqdaran baa dishay meesha nairobi baa loo qaaday godkiisa halkaa ka qodnaa baarlamaanka doorkiisii waa u kacay waana u dadaalay xeer baarlamaanka waxaa jira ah ay samaysteen oo dabad isku tiinah weeye waxaa ka dhexeeya ehel weeye inay isu gurmadaan marka aakhira wax isku tarmaya adduunka qofku marku isku yimaado hadduu ninku dhaawac gaaro ama isku yimaado ama maaragtay in lacag saf maraho lixdan lixi xildhibaan looga jirayo marka gurmadkii iyo taageeradii ku lahaa iyo ka badanba baarlamaanka way ka gaartay hadalkiisana loogu dhiyo waa tahay dabcan muddo hadda tobaneeyo cashaa buu wuxuu yaallay cisbitaal ku yaalla magaalada nairobi oo dhaawaciisi lagula tacaalayay xaaladiisa maxaad kala socoteen sida ay ahayd maalmahan ugu dambeeyey marka laga soo tago dhaawicii maalintii hore gaaray oo hadda sababay dabcan geeridiis xildhibaanka sidaa la socon horta allah naxariisto nin maaragtay da toddobaatanaad madaxa la galay buu ahaa lixdan iyo toddobaatan dhexdooda qiyaastii da-diisa rasmiga ma sheegi karo laakiin hadda nin waaweyn oo odaya buu ahaa waa garan kartaa qaraxa iyo saameyntiisa isaga maaragtay jilkiisa qayb kamid a go-aan ijikaanasan iyo qaraxu uu leeyahay marka sokortiga kacday xanuuno badan baa isjirsada markii ninkii dhaawac ku dhacay marka wixii baa lala tacaalayay markii dawo la siiyana de saameyn waxay ku yeelanaysaa fayrasaski xanuunadii hore uu hayi jiray marka xildhibaanku koomada iyo hodan kaga tegay si rasmiya ugama bixin koomadii buu ku jiray intaana dhakhaatiirta waa la dadaalayeen laakiin haddee nafta ajal bay leedahay waktigeeda baa yimid laakiin dadaal loolama harin aada iyo aad xildhibaanka allah unaxariis
watay xildhibaan waxaan rabaa ugu dambeyn aan ku weydiiyo waxaad ii sheegtay in baarlamaanku uu gurmad sameeyey oo la xiriiray dhaawaciisa ma jirtaa wax qorsho ah oo marka xildhibaan saan oo kale u geeriyoodo hadduu reer iyo ciyaal iyo ka tago baarlamaanku ugu jirto qorshahooda ama kamid a xeerka ay ku dhaqmaan walaa waa maadsantahay walaal horta dhowr shay baa jira aan kuu faafaahiyo xildhibaanka hadduu ama dhib ku yimaado ama uu dhinto waxaa baarlamaanka xeer u ahaa ugu yaraan boqol doolar calaa xildhibaan in looga jaro waxaa kaloo meesha ku jirta geedigeeda timid marka hore hadda xooga waxaan saarayna in caafimaadkiisa iyo badbaadadiisa aan ku dadaalno dabcan caruur iyo dad uu ka tegay iyagana insha allah baarlamaanku mar labaad waa uxil qabaya waana ukacayaa waxaa kaloo meesha ku jira kollay booskii uu sameeyey xeer baa baarlamaanka ku jira ah maaragtay hadi familigii qaraabadaba isu tegi doona laakiin tixgelin maaragtay hadii dad maaragtay ehelkii ayaa kasoo fushan doona go-aankeeda leh laakiin kollay in lagu tixgeliyo dad manaha kala bixintu tahay inta badan in dadku ha maaragtay agoontii iyo shaqaaleyn kara kollay teramku waa iska dabagabaya hadi sanadii xoogaaba ka haray marka dadaalkaas iyo baarlamaanku kii horena waa gusin kan daqan insha allahu tacaala waa sida inaamura xildhibaan cabdikariin xuseen guur oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka puntland ayuu kaasi ahaa dhinaca kaleete madax kala duwan ogolayaasha puntland ayaa ka tacsiyeeyey geeridaasi waxaana madaxdaasi tacsiyeeye ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar camid madaxweyne ku-xigeenka hadalkiisi tacsida ahaa ee ku aadanaa xildhibaankaasi geeriyooday saaka wuxuu ahaa sida tan waxaan halkan rabaa inaan tacsi uga diro geerida ku timi xildhibaan cabdilqaadir faalax bootaan oo dhowaan ku dhaawacmay qarax gaarigiisa loogu dhejiyey tacsidaas oo aan helada qaraabada iyo asxaabta iyo ummadda reer puntland iyo baarlamanka puntland aan u diraya waxaan leeyahay isagana naxariistii janna allah ha siiyo idinkoo dhanna samir iyo iimaan ama inagoo dhanba samir iyo iimaan si gaara waxaan rabaa xaasaskiisa iyo carruurtiisa inaan tacsidaah u diro aa mid lamida kana sii murugo badan waxaan leeyahay isagana naxariistu janna allaha siiyo ilaahay waaba siinaya gacanta xaqdara baa dishay waxaa iminka loo baahanya waxa weeyaan in loona duceeyo qur-aanna loo akriyo mar labaad iyo saddexaad waxaan leeyahay inaa lilahi wa inna ilaa raajicuun isagana naxariistu janna allaha siiyo cadowgana dhammaanteen allah inaga qabto ilaah waa inaga qabanayaa midnimadayna aynu midaysanna habeenna had iyo jeer kaga adkaanaa hadday tahay muxuaha shabaabka iyo hadday burcadbadeed tahay iyo hadday cadowga reer puntland meel kastaba ha jooga ay tahayba midnimadeena inaynu ilaashano qarannimada iyo dawladnimadeena inaan ilaashano wada shaqaynta in la ilaashado intaasina waa fariin gaara oo aan ummadda reer puntland gudaha iyo dibadda joogta intaba aan u marinayo wabilahi tawfiiq waayo madaxweyne shaksiyad noocee baad aad ku taqaanay xildhibaan bootaan intii muddadii aad taqaanay adiga xildhibaan bootaan intii aan aqaanay wuxuu ahaa shaksi aada iyo aada iyo aada u wanaagsan qoraaya mutacalima firfircoon charismatic oo nin yacni runtii soo jiidasho leh wuxuu ahaa nin had iyo jaraale u hadla dadka danyarta ah nin ka hadla nabadgelyada nin nab nabcaa in dadka wax la yeeleeyo nin nabcaa nabadgelyada ayuu ahaa waan wada shaqaynaynay meesha la yidhahda gaalkacyo xilligii intaa waxaanu la wada fidhinay odayaasha ama kuwa gudaha ha ahaatee ama kuwa galmudug oo aanu mar walba ka baryaynay ama ka raadinaynay ama rabnay in heshiis nabadgelyo oo walaaltinimo gaalkacayo runtii waa inaga badan tahay lagu wada noolaado marka inta aanu wada shaqaynaynay ilaahay baa ilaahay isagaa qaadir qafurximay fadligeedana ha siiyo ajrigeedana ha siiyo wuxuu ahaa nin wadaniyad iyo qiiro iyo soomaalinimo iyo qarannimo intaba ku fikeraya buu ahaa jazaa'igeedana wuu helaya insha allah madaxweyne ku-xeenka puntland cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar cami ayuu kaasi hab waa gaag xarunta wasaaradda howlaha guud ee gaadiidka puntland ay ku leedahay magaalada garowe ee caasimadda puntland maanta waxaa lagu qabtay kulan ballaaran oo dhinacyo badan oo hay-ado dowladeedihi ay ka qayb galeen kulankaasi waxaa looga hadlay habkii loo bilaabi lahaa dhismaha waddada u dhexaysa magaalooyinka gaalkacyo iyo garowe oo muddo lagu howlanaa qorshaheeda wasiirka howlaha guud ee gaadiidka puntland cabdirashiid maxamed xirsi oo kulankaasi ka qayb galay ayaa sheegay shirkan in lagu meeleeyey habkii loo wajihi lahaa hirgelinta waddadaasi sheekeeya oo ku sugan isuudiha daljire garowe ayaa warbixintan soo socota noga diyaashay kulankan lagu qabtay xarunta wasaaradda howlaha guud ee gaadiidka puntland ee magaalada garowe ayaa looga arrinsanayay dardargelinta bilowga dhismaha waddada u dhexaysa magaalooyinka garowe iyo gaalkacyo shirkan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka howlaha guud ee gaadiidka puntland cabdirashiid maxamed xirsi agaasimaha guud ee wasaaradda guddoomiyaha cusub ee hay-adda waddooyinka puntland ee b h a iyo madax ka socota shirkadda qandaraaska dhismaha waddada ku guulaysatay ee isxilqaan kulankan oo socday muddo saacad ah waxaa si weyn loogu gorfeeyey sidii loo bilaabi lahaa shaqada dhismaha waddadaasi oo la filayo in muddo toddobaad gudihiisa lagu daafuro dhismaheeda hay-adda b h a oo gacan ballaaran ka helaysa wasaaradda howlaha guud ee gaadiidka maamulka puntland ayaa shaqada ugu horreysa ka qaban doonta inta u dhaxaysa kontaroolka buurtinle ilaa xarfo oo afartan kilomitir isku jira wasiirka wasaaradda howlaha guud ee gaadiidka puntland cabdirashiid maxamed xirsi ayaa warbaahinta u sheegay in qorshahan uu gabagabo marayo ayna dhowaan filayaan in shirkadda lagu wareejiyo qandaraaska waxaana uu intaa ku daray inay ka go-an tahay sidii waddadaasi dadka loogu dhisi lahaa shirkan waxaa looga tashanayey oo qaybahaasoo dhan isugu yimaadeen sidii loo dardargelin lahaa oo loo bilaabi lahaa waddadii garoowa gaalkacyo kambaniga waa diyaar insha allahu wiigaga soo socda hawshaa inay bilaabato baan rajaynaynaa qolo welibana qaybtii ay lahayd iyo hawsha ay u xil saarayd inay ka howlgasho ee waddadiina sida ugu dhaqsaha badan insha allah loo dhaqaajiyo shirkaani wuxuu ahaa wadatashi iyo kala xog qaadasho tiim walba meesha wax u marayaan qaabku u diyaargaroobay waxaa hadda ka dhidhiman sida kontraadihii oo la rabo in maalmahan gudahooda la saxiixo insha allahu qaar ka mid ah marka shirkaasi wuxuu ahaa shir wada tashi ah loogana tashanayey bilaabidda iyo ka howlgalka ee waddada garowe gaalkacyo oo contractigeeda uu qaatay kambaniga la yidhaahda al isxilqaan iyo hay-adda b h a oo qeyb weyn oo muhiim ah ee waddadaa ka samaynaysa oo ah waddada markii laamiga la saarayo oo kambanigu ka howlgalo gaadiidku waddadii leexsanayd oo uu marayey in loo diyaariyo loo geed qaado jay loo dhigo la habeeyo si baabuurtu ayan marna ee ayan u hakan isu socodku oo laamigiina socdo gaadiidkiina uu waddo helo arrimahaasaa maanta halkan wadatashi laysugu yimid qaybaha kala duwan ee si weyn oo weyn oo weyn baana laysu fahmay dhammaan qaybuhuna waxay ku ballameen hadday hay-adda waddooyinka tahay hadday kambaniga isxilqaano contractiga qaatay hadday tahay wasaaradda waxaa lagu ballamay iyadoo hal far ah oo hal uura oo isku calool ah in meeshaa gacanta lakala la saaro deg degna hawshaa loo loo bilaabo muhiimaddana la siiyo xilli roob oo waxaan filaynaa insha allah raxmaadkii rabbi wayna kor taagayo waa helaynaa in shaqooyinka meelaha hadda la doortay waxaa weeye meelaha markiiba aan biyuhu ma fahmaysa hawsha ayaan ku qabsan karin meelaha taagooyinkaa sida burtinle ilaa meesha la yidhaahdo xarfo oo kale oo roob kasta oo da-an la wadan karo kabacdina insha allahu meel allaale meeshii shaqadu ka fuli karta in dhowaan laga howlgalaa la rabaa sida aada la socotaan kambanigu hawsha ballan qaadoo saxiixay inuu hal sano gudahood ku soo gebagabaynaayo waxaan rajaynaynaa insha allahu weliba ka hor inuu ku soo gebagabeebo waa bilaabaynaa waana mas-uuliyad dowladda puntland saaran shacabkeeda saaran ee muwaadin kasta ama dal ha jooga ama dibad ha jooga eh waddadaasi halbowlihii ummadda weeye in sha allaahu sidaanu ugu ballannay hal far inaan uga shaqayno ayaan ummadda yadana ugu baaqaynaa inay iyaguna u midoobaan wax ka- ka qayb qaadashada iyo ee, wax ka hirgelinta waddadaas iyo wixii kaloo aan muhiim u aragno geesta kale wasiirku waxuu ka tacsiyey geerida maanta ku timid rabbi ha u naxariistay xildhibaan cabduqaadir faarax botaan oo sideedii bishan qarax gaarigiisa loogu xiray dhaawacii kasoo gaaray maanta ugu geeriyooday magaalada nairobi Eh, waad la socotaan maalmihii dhowaa waxaa gaalkacyo ku dhaawacmay eh, cabdulqaadir faarax bootaan eh, cabdulqaadir waa dhaawacmay waxaa loo qaaday nairobi inuu geeriyooday baa hadda nala soo gaarsiiyey waxaan ilaah u weydiinaynaa oo ilaah ka baryaynaa inuu jannadiisa ka waraabiyo cid haraysa oo waaraysa ma jirto waa la socdaa waana la kala horaynayaa ilaah baan uga baryaynaa inuu naxariis waarta siiyo ahaladii iyo qaraabadii iyo ilmihii iyo axbaabtii uu ka geeriyooday iyo saaxiibbadiisii baarlamanka uga tacsiyeynaynaa nafta iyo nafta ahalka iyo taayadaba uga tacsiyeynaynaa janno waarta ilaahay ha siiyo janno waarta ilaahay ha siiyo janno waarta ilaahay ha siiyo axmed sheeke iyo idaacadda daljir garowe warbixintaasi weli sheekeeyay oo ku sugan isugu hadal jiray magaalada garowga ayaa inoo diyaarshay inoo na soo jeedinay barnaamijku waa cawdis dhegeystayaal waxaad naga maqlaysaan mowjadaha fm daljir iyo internetka aad naga dhegaysan kartaan radio daljir dot com barnaamijku caawa waxaa idinka imaanaya isugu hadal jiray magaalada boosaaso dowladda ingiriiska ayaa qorsheynaysa martigelinta shir looga hadlayo arrimaha soomaaliya iyadoo dhowaana xogayaha arrimaha dibadda ee ingiriisku oo yimid magaalada muqdisho sifo la xiriira shirkaasi iyo ka qaybgalka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo shirkan ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galaya hogaamiyaal badan oo ka socda adduunka iyadoo dhaqaale loogu ururinayo dibidhiska soomaaliya maxamed axmed calim oo ka faallooda arrimaha geeska afrika ayaa isagoo ku sugan fiinland maxamuud cabdi ibraahim wuxuu uga warramay shirkaasi iyo waxyaabaha diiradda lagu saari doono
way salaamantihiin idaacadda daljir kow iyo tobanka bisha may shirka la qabaqaabinayo ee dowladda ingiriisku ay isleedahay waa shirkii saddexaad waana shir ay silay sheegtay xafiiska arrimaha dibadda iyo xukuumadda ingiriisku ay leedahay waxaan dhaqaalo ugu aruurinaynaa dibadhiska soomaaliyeed gaar ahaan arrimaha qaxootiga arrimaha amniga iyo arrimaha ku saabsan in mataqaanaa eh, wadankii soomaaliya dib looga caawiyo xagga caafimaadka waxbarashada marka wuxuu la mid yahay shirarkii dhacay labada kun iyo labaiyo tobankii iyo shirarkii dhacay labada kun iyo eh, saddex iyo tobankii
waa gartan marka eh, dowladda ingiriiska maxay tahay eh, ujeedooyinka shirkan ay u qabanayso oo lays odhan karaa arrintan iyada way salka way ku haysaa
san anagu aan la socono dowladda ingiriisku waxay taariikh dheer ku leedahay taariikhda geeska africa dowladda ingiriisku waxay dowlad eh, ka talin jirtay eh, qeybta waqooyi ee soomaaliya Eh, in badan ayay dowladda ingiriisku xiriirkeedii waad la socotaa dhulkii hawd la oran jiray ee ethoobiyada ku dartay n f d marka community badan oo soomaaliyeed ayaa ingiriiska ku nool marka eh, xiliyadii aan dowladda ahayn markii aan calanka qaadanay ilaa xukuumaddii siyaad bare xiriir fiican dowladda ingiriiska lamaan lahayn maadaama ay ay dowladihii hore soomaaliya ay ku taagay ku- ay jeclaayeen inay soomaaliya noqoto shan ay midowdo ingiriiskuna uu ahaa wadamadii carqaladda arrintaa geliyey marka eh, wixii ka dambeeyey labada kun iyo tobankii ayaa dowladda ingiriisku ay kusoo baraarugtay wadanka soomaaliya markaas oo dowladda turkigu ay soomaaliya timid oo ay labada kun iyo sagaalkii abaaro xun ka dhaceen xilligii uu prime ministerka hadda madaxweyne ordogan uu soomaaliya yimid marka dowladda ingiriisku waxay challenge la tahay dowladda turkiga ayaan u malaynaya marka dowladda ingiriisku siyaasad dhow iyo siyaasad fog bay leedahay marka ingiriisku shirarka caalamiga dhaqaalaha loogu aruurinayo waxaa ugu horeeya turkiga Eh, in eh, soomaaliya laga caawiyo xagga militariga waxaa ugu horeeya turkiga ingiriisku waxaad moodaa inuu siyaasadda turkiga koobi ku yahay inuu safaaradda turkiga ay fureen isaguna safaarad lamida uu ka furay xamar marka ingiriisku eh, Waa dalal tahay.
siyaasadeed ayuu soomaaliya ka Waa tahay.
leeyahay waa tahay marka waxaa sheegtay in dowladihii hore ee soomaaliya soo maray eh, in xiriir wanaagsan aysan la lahayn dowladda ingiriiska marka maxaa arrinta iyada sababta ay ay u ahayd oo salka ay ku haysay maxaa ka dhexeeya dowladahaasi iyo dowladdii soomaaliya
kus bishii saddexaad kun sagaal boqol lixdan saddex ayaa xeerka u jarnay markii dowladda kii ingiriisku u aqoonsatay gobolka n f d inuu yahay gobol ka tirsan wadanka kenya xilliga wadanka waxaa madaxweyne ka ahaa allahu naxariis aadan cabdullaahi cusmaan alcabdi allahu naxariiste cabdisha cadash maakale go-aankaa soomaali weyn ayuu qaatay maxamed siyaadana go-aankaa soomaali weyn buu qaatay markaas waxaa loo arkayey gobolka n f d inuu qeybkii soomaaliya ka tirsan marka arrintaas ayaa keentay in madaxdii soomaaliya soo martay ee dowladda kenya u arkaan ee dowladda ingiriiska u arkaan inay tahay dowlad ummadda soomaaliya mas-uuliyad uga tagtay oo ah sida talyaaniga oo kale iyo wadamadii kale ee masar ayaa xiriir fiican la leh iyo ruushka marka taas ayaa u malanaya inay xiriirkaasu yahay maadaama labada wadan ee ethoobia iyo kenya dhulkeed laga haystaan inay inay soomaaliya ku eedeynayso in ingiriisku bixiyeen waa garta marka eh, hadda soo lasma odhan karo wax badan ayay siyaasadeedii soomaaliya ku wajahnaa ay wax ka bedeshay oo soomaaliya hadda dibdhiskeedii iyo ayay qayb ka noqonaysaa ama hormuud ay ka noqonaysaa soo taa iyada soo lasma odhan karo
anigu xagga aan ka arkay waxa weeye dowladda ingiriisku waxay aada ula qanac- ee, ee, ula dhacsan tahay inay soomaaliya qaadatay hab federaali ah in dadka soomaaliyeed hadda ay noqdeen ee, dowlado ka tirsan dowladda federaalka ah marka waxay doonaysaa inay hadda habkaas ay kusoo gasho oo ay soomaaliya maadaama hadda xukuumadihii hore aanay xiriir fiican la lahayn in xukuumadahan hadda soomaaliya ka furmay ee qaabka qaliijka oo kale ah oo loo sida qaliijka waxaa qa- qa- qa- qaybiyey oo qatar iyo baxrain iyo imaaraata iyo kuwait waxaa sameeyey waa ingiriiska marka ingiriisku eh, arrimo shaalna waa u leeyahay eh, community ugu badan ee qaarada yurub ku nool ee soomaalida ingiriiska ku nool yihiin marka ingiriisku siyaasad dhow iyo siyaasad fogba waa leeyahay marka eh, ingiriisku wuxuu aada ula dagaalamaa argixisada Eh, muslimiin badan baa ku nool argixisa siduu sheegay wadanka britain Eh, marka ingiriiska ciidamo badan baa afghanistan ka jooga soomaaliya ciidamo u keenay eh, bakistan ciidamo yar jooga marka ingiriisku siyaasad dhow iyo mid fog labada waa leeyahay marka hadda doorka arrimaha soomaaliya uu ku leeyahay maxay tahay marka aada eegso
doorka arrimaha soomaaliya kuley inuu ka uu ka kow inuu soomaaliya uu horumar inuu soomaaliya horumarka uu gacanta ku hayo ciidanka eh, national somali army waxa weye pro- projectiga isagaa qaatay shirar badan baa madna lagu qasay shirar muxuu ahaa eh, doorka uu doonaya waxa weye inuu eh, uu ka saaro meesha siyaasadii talyaaniga talyaaniga soomaaliya ilaa iyo lixdankii ilaa iyo sagaashankii gacanta ku hayay marka doorka uu doon- wuxuu doonayaa in dalalka yurub ama dalalka reer galbeedku inay soomaaliya usoo maraan wadanka ingiriiska doorka ayuu doonayaa waan umalaynayaa ingiriisku waa garta marka inta badan waxaa farta lagu godaa in arrimaha kheyraadka soomaaliya oo kale ee dowladda ingiriiska in eh, arrimaha laftigeeda ay qeyb weyn ka tahay oo heshiisyo hore u dhacay oo dhinaca shidaal baaridda oo kale oo dowladihii soomaaliya soo maray iyagu ay gelayeen eh, shirkado wadanka ingiriiska eh, fadhigooda yahay iyaguna eh, qeyb weyn inay ku lahaayeen oo xitaa shir eh, arrimaha dhaqaalaha soomaaliya xitaa mar ay uga hadleen eh, gaar ahaan kheyraadka soomaaliya ku jira marka eh, dhankaas oo kale maxaa la iska oran karaa marka ingiriiska ee soomaaliya waa u- way tahay danta ugu jirta
marka wasaad la socotay dowladda ingiriisku waa dowlad weyn oo boqortooye ah oo golaha ammaanka ku jirta waxay ka mid tahay dowladaha eh, boqortooyadu waa boqortooye hoos timaada canada australia new zealand iyo u k eh, dowladda ingiriisku hadday eh, sida ay wasiirada arrimaha dibadda ugu soo dirayso soomaaliya sida prime ministerka soom- eh, britain uu arrimaha soomaaliya uga hadlayo eh, sida uu shirarka caalamiga ah ee adduunka oo dhan uu kusoo jeedinayo uu ugu qabanayo london dowladaha dowladda ingiriisku waxay leedahay dano fog iyo dano dhow marka waxaan u malaynayaa ingiriisku wuxuu doonaya inuu soomaaliya maal gashto wuxuu doonaya inuu soomaaliya maal gashto wuxuu doonaya inuu soomaaliya ideology systemka waxbarashada ee soomaaliya ee talyaaniga ah in english loo bedelo wuxuu doonaya inuu systemka waxbarashada soomaaliya la wareego wuxuu doonaya inuu ka faa'iidaysto soomaalida ku nool diasporada oo dhan inay model qaataan british style marka ingiriisku maadaama uu arkay dadka soomaaliyeed dad active ay yihiin oo east africa ay ka muuqdaan ay kenya ka muuqdaan tanzania ka muuqdaan uganda ka muuqdaan zambia ka muuqdaan south africa ka muuqdaan ingiriisku waxa uu doonayaa inuu saaxiib dhow la- la samaysto wadanka dadka soomaaliyeed ee shacabka soomaaliyeed waa garta marka waa garta marka dhan kale la eego sidaa sheegtay ee maadaama dowladihii hore ee aadan cadda iyo cabdirashiid cali sharmaarke iyo ilaa iyo siyaad bare xiriir wanaagsan uu soomaaliya uusan la dhexin marka ee xiriir noocee baa imika ka dhexeyn kara marka dowladaha hadda ee burburka inta lagu jiray dola- soomaaliya loo dhisayay
maadaama hadda dawladda hadda waa dawlad qaatay soomaalida cusub oo federaal bay qaateen dawladda cusub ama soomaalida cusub bal iyago n f d ku noolna waxay ogolaadeen inay kenya kamid yihiin oo siyaasiyiin badan oo soomaaliyeed conton xildhibaan afar iyo soddon xildhibaan ba baarlamaanka kenya ku jira maamulka soomaalida etoobiya meel fiican buu marayaa marka dawladda ingiriisku siyaasada hadda ay xamar kusoo degtay iyada oo markii horeba north somaliland ahayd oo arrintaas iska ilowday oo hadda doonaysa inay soomaaliya oo dhan ay maalgeliso hadda humanitariumka gaajada ay hogaamiso ujeedada hadda ay doonaysaa sida afartii sano ama shantii sano ugu dambeeyey waxa weeye in beesha caalamka waad og tahay labadii ergey ee isaga dambeeyey nicholas key iyo kating labaduwaa nin laba ninoo british ah marka waxa cad oo aan meelna aan siyaasada ingiriisku inay tahay siyaasad fog iyo mid dhow xagga united nations madax ingiriisa hogaamisa safaaradihii ingiriisku activity weyn bay au ahaan iyo caalam ahaan gacanta ku haysaa marka ingiriisku wuxuu doonayaa inuu soomaaliya uu kusoo celiyo siyaasada geeska africa iyadoo ah system federaala wadata
waa tahay marka hadda maxay tahay marka waxa la gudboon dawladaha hadda soomaaliya lasoo dhisay oo hadda dawladan madaxweyne farmaajo uu madaxweynaha ka yahay ugu haboon muxuu muxuu noqon karaa
xiriirkan dawladihii kumelgaalka ayay ayay soo bilowday dawladda u k inay soomaaliya la yeelato waxaana la gudboon inay ka faa'iidaystaan janiskaas siyaasadeed maadaama ingiriisku uu yahay miftaax weyn oo caalamka o dhan saameyn ku leh wadamada qaliisku saameyn ku leeyahay wadamada ciishu saameyn ku leeyahay wadamada east africa saameyn ku leeyahay ingiriisku waa wadan weyn oo gaboobay oo aqoon sare iyo aqoon hoose intaba leh arrintiina dhex martayna maadaama adduunka colaado badan laga heshiiyey oo arrimaha hadda khilaafka bariga dhexe yaallaba ingiriis ayaa sameeyaa la yidhaahdaa marka arrintaas taariikhda ha gasho haddana ha laga faa'iidaysto haddii uu lagu lagu taageerayo xagga aqoonta ah iyo xagga taariikhda ee ingiriisku gacanta ku hayo labadaba waan uga baahana ingiriiska gaar ahaan inuu jaamacadaha iyo iyo caafimaadka naga naga horumariyo waxa weeye hadda soomaaliya waxay maraysaa inay somaliland iyo soomaaliya inteedii kale ay kala tagto dagaalkan waa ingiriiskuna soomaaliya wuxuu yidhi boqol sano ka hor ayuu soomaaliya arrintan taariikhdan bilaabatay xaaladdan xaalad hadda aanu lagu lagu xallin kara maaha maaha marka maadaama ay reer somaliland ay ku haminayeen inuu ingiriisku aqoonsan doono waxay u go-eena yihiin dadkii dhulkii uu ka talin jiray british marka haddii britishkii hadda xamar yimid uu khadkii uu galay lixdankii uu hadda ansaxayaan leeyahay waana ka xumahay xilliga kulli xilliga hadda hadda siyaasada uu wada waxaan u arkaa aniga siyaasad uu ku sasabayo soomaaliya intii hartay ee ahayd labadii shabeel ee soomaaliya ka hartay ama labadii gobol saasaan u arkaa marka hadda halaga faa'iidaysto haddii kale wuxuu awoodo haddii inu sii kala qaybiyo ay soomaaliya saantaas u kala tagto
maxamed axmed caalim oo ah falanqeeyo ka faallooda arrimaha geeska africa wuxuu u warramayay maxamuud cabdi ibraahim waagaag xildhibaan siciid cilmi rooble oo ka mid a wakiilada baarlamaanka somalilan ayaa dhaliilo kulul waxa u jeediyey golaha uu ka mid yahay xildhibaanka ayaa sheegay inuu dhumay hadnaankii maamul ee goluhu uu ku shaqayn jiray hadda kadibna uu wajihi doono qorshe cusub haddii aan deg deg xal loo helin waxaana xildhibaan siciid hadalkiisii uu ahaa sida aad baan ula yaabay namayow golahu laga bilaabo maalintii halkaa labada golo isugu yimid oo uu ansixiyo waraaqa haddii aynaan garanayn siduu aha maanta shalaytana way u raacdayoo wax allaaliyo wax la ansixiyey lama garanayo mudanaashan waxaan fahamsanayn gacantooduna inay sharci tahay gacanta la taagaya waa sharciyad waxaad u taagaysaa wayna sharciyad noqotaa xukuumaddu iyadaa xilkeeda waajibkeeday tahay inay dalka gudihiisa wixii khilaafaada ka jira iyo wixii gobollada dee sal aleh la tabanayo inay iyadu dhammaystirtaa waa xilkeeda dastooriga awey wax allaaliya wax golaha iyaga looga baahnaa oo aanu ansixinayna ma jirto waxaa laga yaabaa iminka waraaq cad bay dee ansixiyeen inay farito farito dheer inala xusho inay arrintaasi noqoto maamul goboleed khaatumo ayaan ka baqaya inay noqoto oo ila sharci ila waxbaa la taagee sidan iminka adduunyadoo dhan la leeyahay waxay ansixiyeen saldhig hadda saldhig lama ansixin waxaa la ansixiyey toban kun oo dollar ayaa dee sallacale wax allaaliye wax la ansixiyo la keenay golaha maalintii dhowta ma jiro kana sharayto ma jiro berito marka layna yidhaahdo maamul goboleed baa ansixintee dee dalka gudihiisa حكومة حكومة كدول يسوي marka golin shuruucdiibu ku tuntay maadeen markaa sharcigii waa nagu tuntay anigu waxaan leeyahay halis baynu daaqaynaa waxbaa daad bayna dhex socdin oo socda reer somaliland oo aynaan ogeyn wallahi daad bayna la dhex oo socda aynaan ogeyn oo mar keliyoon nagu soo fudhi odhanaya war waxaan shacbiga kula talinayaa wadayaala shacbiga saddex xaaro un mataqaanaa ka shaqeeya maanta horta ilaahay ka yaaba number one xejistana dalkiina somalilandnimadii iyo qarannimadiina ilaashada diintiinana ilaashada anigu waxaan leeyahay cid allaaliya cid aynu ku kalsoonaano ama gole ha noqoto ama xukuumad ha noqoto oo inoo haya qarannimadeennii oo aynu maanta mas-uuliyadda aad ku seexanaysaan oo kusoo toosaysaan ma jirto mana horta dee saasay noqonaysaa haddii xaalku sidaa noqdo berito saaxil state un baaban dee salcale haddii laga dayn waayo dalka sida horta dee dhegeysa golaha iyaga laftiisa hadday sharci daro sameynaa shacbiga oo tadmayo hal qodob baydaan aaminsanayn oo garan waan awoodda dalkan waxaa le shacbiga war nimayo shacbiga markaa fahmay war dalkan idinkaa ka- ayaa ka kaaba ah shacbiga xukuma waxaanu nahay adeegayaal adeegaha khaldama shacbiga ha ku fooliyo oob waxa la yidhahdo warya qalad baad bartay laakiin se shacbigii baa saa noo daawanayo dee mashina yaqiinimo taallo laakiin nabadda inuu golahu taageero ma diidataysa maya nabadda nabadda waa sax wadahadallada waa sax xukuumadda shaqadeeda meel allaaliya meelaan sharciyan ka soo gala anigu ma jirto maxaan sharciyeynayaa waajib bay leedahay xukuumaddu waajibkeedu way gudatay cali khaliif oo yeedhay maamulkii way wada hadlayaan meel wacan bay marinayaan shaqadeeda ha qabsato ha socoto dalkii ha midayso hada wasalaam laakiin se meel allaaliya meelaan ka soo galaa iyo wax golahayga u taalla dee maaha qalad baynu gelaynaa haddii golo wax walba gacantiisa iga taago wasalaamu calaykum xildhibaan siciid cilmi roobla ku mid a xildhibaanada baarlamaanka somalilan ayuu kaasi ahaa waa tahay xaalado liidasho oo xagga nolosha ayaa waxaa laga soo sheegayaa deegaano badan oo ka tirsan puntland kuwaasi oo la xidhiira abaarta iyo biyola-aanta baahsan dhawaqii qayladhaameed ee ugu dambeeyey waxauu naga soo gaaray deegaano ka mid a gobollada mudug iyo nugaal tuulada biracde waxay ka tirsan tahay degmada burtinle ee gobolka nugaal waxayna ka mid tahay meelaha liidashooyinka daran laga soo sheegayo cabdiraxmaan maxamed cali jumbul waa guddoomiyaha tuuladaasi biracadde wuxuuna xaalka deegaanka uga warramay jamaal faarxaadan iyadoo adigu dhibaatada ka sheegaya waxa weeye sidii abaarahaas ay u dhaceen laba bootoo biyaa oo guddiga abaaraha buurtilo mar ay soo tirakoobeen ay noo soo direen kabacdiina shaqadii laga caydiyey guddiga abaaraha degmada buurtile kuwii degmada eh, guddoomiyaha u ahaana lambarkiiba naga qaban waayey waxa weeye oo in waxa weeye hadda laamiga lacaga iyo raashimaa lagu qaadanayaa tulada tala bay hoos yimaadaan wax fiirinaya iyo wax loogu soo wada midna ma hayno waa leexsan tahay meesha waxa weeye raashin la-aan iyo biyo la-aan aad iyo aad afartaas sac gudahood haddaan laga soo gaarin dalka khatar bay ku jiraan dadka iyo biyaha meesha ku dhaqan waa sidee marka xaaladooda boqol iyo labaatan qoys baa ku nool xoogaa geela baa jooga du- arigina waa laga raray xagee loo raray arigii waxaa loo raray bari waayo roobkii baa loo raray hadda xagee biyo ka helaan dadka meesha degan waxay biyo ka helaan booto booto ka dhaansadaan jaram ma biyo iba mise waa biyaha saakuleyntaa la bixinayay taakulayn maaha biyo waxa weye jeebkooda weye wax kale oo ay dadku meel kale wax ka helaan oo raashin iyo een, hay-adaha iyo guddiga abaaraha iyo dowladda puntland iyo balka waranayaga ma jiraan ma jiraan guddiga abaaraha iyo dowladda puntland midna wax kama helaan waxaad ii sheegteen xoolo eh, tiro yar ay meeshii ku hareen xoolahaas iyagu eh, maxay helaan daaqa ka waran xoolaha daaq ma helaan dee geleyda unbaa loo gadaa wax kale oo ay helaan ma jira geley baa loo gadaa dalka jeebkiisa geela ma geleydaa la siiyaa geleyda loo kariyaa la siiyaa noloshiisu see tahay markaa
waa loo kariyaa waa loo kariyaa dadku hadda maxay marka biyahaas ay ka helaan suluslan baa u biyaa wax kale ma haystaan wax kaloo ay haystaan lama arka biyo ay helaan dadka lacagna dhamaatay xoolana dhamaatay ma la gadan karaanba baaqaaga ugu dambeeyey muxuu yahay hadda waaga u dambeeyaa in laga soo gaaro dadkaas aad u maxaysatada oo waxa weeye abaaruhu si si afar sac gudahood haddaan xulo iyo biyo laga soo gaarin khatar bay u yihi cabdiraxmaan maxamed cali jumbul ayuu kaasay wuxuu u warramayey jamaal faal xadan deegaanka gobsho oo ka tirsanayana mudug waxaa laga soo sheegayaa inay ka jiraan xaalado ba'an oo xagga nolosha iyo caafimaadkaba gudoomiyaha deegaankaasi gobsho farxaan sheekh aadan ayaa la soo xidhiiray maanta reediyo daljir wuxuuna u warramay weriye subeer waxaan salaamayaa dhammaan bahda daljir iyo warba- warbaahinta aad iyo aad baan waxaa idinka mahad celinaya de kolley mar walbaan dadweynaha sidaa ugu adeegaysaan iyo xogtooda aa u gudbinaysaan Een, waxaan rabaa walaal beesha deegaanka aan guddoomiyaha ka ahay oo gobsho la yidhaahdo duruufaha ka jira oo baahida ay abaarta sababtay iyo waxyaabaha la midka inaan idiin soo gudbiyo insha allahu tacaala si cid kasta oo arrintaas ay qusayso ay arrintaas ay u gaarto wana ay wana warbogoto cid ama guddi abaarad ha noqoto ama maamulka iyo arrimaha arrimaha dadka arrimaha qusaya ha noqotee waa tahay bal duruufaha abaareed ee deegaanka ka jira faahfaahin naga sii gudoomiye walaal awalan marka hore horta deegaanka haddaan kasoo warbixiyo deegaanku wuxuu ahaa meel dhowaan la aasaasay ilaa labadii kun iyo aduu afar iyo tobankii meelahaas oo awlceelbiyood xoolaha baadiyaha ka caba keliya ahayd meesha haddii dhowaan la aasay tuulo yar bay iska ahayd xilligan hadda sanadkan lagu jiro oo abaarta waxaa kusoo barakacay dad aada u fara badan oo dhanka miyiga xoolihii kaga soo dhammaadeen dadkii haddii ay soo gegteen waad dareemi kartaa meel een, aan awal magaalo horey u ahayn oo wax adeeg magaalo oo dhammaystiran aan laga helayn haddii xag caafimaad tahay iyo haddii ay xag adeegii nolosha iyo cuntada iyo waxyaabaha la midka ahayd een, meesha marka hore dadku waxay usoo raaceen ceelalkan gacan qodka ah oo miyiga laga isticmaalo xooluhu ka cabaan oo biyaha aan dhow laga dhurto unbay xilliga hore lahayd iyo xoogaa iskool hoose dhaxo oo dadka deegaanku ay si falantary oo ku shaqeeyeen oo ay ku dhisteen ku furteen markii daraacdii ay adkaatay biyihii waa iska dhumeen oo biyihii way dhammaadeen meesha biyo la-aan baa soo wajahday biyaha hadda ay haystaan waxay isku darsadeen helitaan la-aan iyagii baan la helayn iyo wixii yaroo la helaa oo biyo nadiifo dadkii macnaha caafimaadkooda aada khatar ugu ugu ah inay yihiin biyo aan nadiif ahayn marka deegaanka marka miyaa laga guuray walaalkaa dad cid ka guurtay ma jirto dadkii yaraa oo tuulada awal hore u deganaa dad iska tuula ah reer tuula ah oo iska danyara ahaa waxaa kusoo kordhay dad ilaa saddex boqol iyo dheeraad ah oo qoysas baadiye kasoo barakacay ah culayska aad buu iskugu batay xagga biyaha hadday tahay iyo xagga naf cuntada hadday tahay iyo caafimaadka dhinac walba runtii waxaa ka jirta xaalad duruufeed oo aad iyo aad u adag oo aad iyo aad u adag oo aad iyo aad u adag oo inaan je- aan jeclaan lahayn in maaragtay qolyihiina hataa warbaahinta iyo mar intaan idin geyna badana idinku indhihiina kusoo aragtaan dadkan afkooda ha ku wareystaan xaaladda hadda waxay maraysaa dadkii inaysan biyo nadiifa haysan cunto aysan haysan wax haba yaraatee noloshii naalimka ku noolaan jira o dhan ay aada iyo aada uga liitaan waa tahay een, waxaa sheegtay in aysan eh, deegaan ka jirin biyo nadiif ah xagee marka dadku biyo ka helaan haddaysan biyo nadiifa jirin walaal hadda maantadan aan kula hadlayo waxaan geynay laba bogedood oo biyo ah oo meelahan aan ka qaadnay oo dad ay tabarruc ahaan ula baxeen Een, biyahaas hadda maanta aan u dhaaminay iyo waxyaabaha la midka ah waxaa usoo raaca wax yar oo ceelasha beriga hore gacanqodka ahaa ay ka dhurtaan oo aan biyo nadiif ahayn aada u liitaan ma marna iskaba go-oo la waayo aad baa xagga biyaha uga liitaan waxaa kaloo lamid ah oo dhinaca kale inaad aada uga tabaalaysan yihiin xagga cuntada wax hadda hayda ama een, waxa weeye cid ku xiran oo hadda wax ka helana ma jirto waad dareemi kartaa dad miyi kasoo barakacay oo xoolihii kaga soo dhammaadeen oo neefkoodaas nafacsan jiray oo meesha rawaxa dooxada intay yimaadeen haddana cid ugu xel qabto oo haatan wax weyn kasoo gaarayaan aysan jirin markii laga soo tago dad- dad iska tabarruco oo qof qof iska muxsino waxyaabaha adugu kiilooyin wax lamid ah ugeeya mar wakti markay ayaan joogaan aada iyo aad bay dhinaca nafaqada iyo cuntada xaggeedana ay uga liitaan marka dadkii waxaa soo foostaaray nafaqa darro badan dumarkii waxay ku umulayaan meeshii oo aan biyo nadiif iyo cunto midna haysan waxaa dhacday shaleydaan sida in badan xogtooda aanu baahaynay gabadha intay gobar intay ku umushay in la waayey wixii lagu qaban lahaa iyadii iyo ilmihii labadaba Een, waa gartay maamulka gobolka mudug a hoos tagtaan ee qayladhaan eh, ma u dirsateen xiriirsa ma la samayseen walaal maamulka in badan baanu kheyradhaan la samaynay wax badan oo xooga meesha way ka hayaan si qoraala iyo si coda intaba waa ugu geynay ayaga laftikooda way tageen xalay gudo- gudoomiyaha degmada xale wuu tegey een, wuu tegey laakiin da kolley udugu wax hadda waxqabad oo hadda weli la soo gaaray oo ka socda dhinaca ma jiraan guddiga waxaa jira een, gurmadka abaaraha u qaabilsan puntland ayaga maxaa idinka soo gaaray walaal guddiga abaaraha waa la soconay in badan baan xiriir la samaynay Een, xilligii adigu sanadka naga tegay bishiisii hadda sanadkan cusubna bishii koowaad bay mar tageen xilligii dadku bilowga uu kusoo ahaa meesha dad soddon qoys oo dadkaa kamid ah boqol iyo afartan qoys oo markaa deganay dadka soo barakacaya soddon qoys oo kamid ah bay markaas raashin u geeyeen xilligaas baana ugu dambeysay dadkii hadda markii ay wax u geeyeen iyo kuwii markii joogay oo wixii iyagu ay geeyeen aan ka faa'iidaysan oo ay ka kala go-een iyo kuwo badan oo intii labadoodba ka badan oo kabacdi soo degay baa xaalad duruufta meesha ku haysta marka ka waran baaxadda abaareed ee deegaanka ka jirta walaal baaxadda abaara oo deegaanka ka jirta aad bay u ballaaran tahay waa midda dad badan oo deega oo deegaamada kale ay la qabaan keliya waxaan caddaynaynaa oo aan rabnaa in macnaha aan dadweynaha u caddayno iyo cid kasta oo ay arrintaas qusayso waxyaabaha deegaanka hadda sida kha- khaaska ama gaarka u haysta haddii dadku hadday soo barakaceen oo ay meel magaalaha kusoo barakac wuxuun maaragtay adeegii dadka ku nool bay adeegyada la wadaagi kareen meesha meel tuulaa oo yar oo deegaankadu iska cusub yahay dad danyar ku nool yihiin bay dadkaas kusoo barakaceen biyaha iyo caafimaadka iyo xagga labadaba duruuf dheeriya ka haysto aada u weyn waa tahay marka maxaad ugu baaqaysaa dadka iyo bulshada iyo eh, maamulka amaba en, guddiga gurmadka iyo dadka soomaaliyeed eh, in eh, aad eh, cos u dirtaan baaqina muxuu yahay walaal waxaan baaq cod baan u diraynaa awalan horta ilaahay subxaana watacaala baan ka baryaynaa sida culayska dada ka qaadi kara ilaahay baan u baryaynaa inuu ilaahay culays ka qaado xagga ibni aadamka iyo iscaawintana waxaan co- u diraynaa baaq aad iyo aad aanu macnaha qayla dhaan u xambaarsan hadday tahay maamulka guud ee puntland dhan walba iyo maamulka degmada gaalkacyo iyo hay-adaha dadkan caawi in dadka caawiya iyo guddiyada abaaraha dhammaantood waxaan u diraynaa dadkaas aad inay u tabaalaysan yihiin waxaan ka codsanaynaa wixii qaraankooda in lala soo gaaro gudoomiyaha gobsho farxaan sheekaadan ayuu kaasi ha wuxuu u warramayey subeer oo ku sugan isuudiha dal jiray gaalkacyo isla arrimaha abaarteenu ku jiraay ururka hooyooyinka ee magaalada caabud waa ka dhisanaya waxay bilaabeen ololo ay ugu gurmadayaan dadka abaarta iyo biyola'aanta xooggan ee ay ku habsatay weli ayaanla cabdulaahi jaamac oo ku sugan isuudiha dal jir ee caabud waaqaya warbixintan soo socota bogadiyaal hooyooyinkan oo maalmihii u dambeeyey magaalada caabudwaaq ka waday ololo ay bulshada caabudwaaq ay uga aruurinayaan kaalmo waxa ay awoodaan si loogu caawiyo dadka ay abaaruhu soo barakiciyeen ee toddobaadyadii u dambeeyey soo gaarayay kaamamka magaalada caabudwaaq waxa ay ku soo aruursheen bur sonkor bariis timir dhar iyo agabyo kale oo qof kasta waxa uu awoodo ay ka qaadayeen si loo gaarsiiyo dadka ay abaartu soo barakicisay waxaana afar kaam oo ay ku noolaayeen qoysas ay abaartu soo barakicisay ay gaarsiiyeen deeqdii ay soo aruursheen qaar ka mid a hooyooyinkan u istaagay taakulaynta dadka abaaraysan ayaa ka warbixiyey ololahan ay wadaan inayyin kuwa naxa oo naxariisan yihiin maantana waxaan gaarsiinaynaa kaamamka ilaa laba boqol oo qoys baan kaamanka geynaynaa insha allah marka aanu kaamanka geyno waxaanu sugaynaa waa ummadda waxaanu sugaynaa waa dowladda federaalka waxaan sugaynaa waa dowladda maxaayta galmudug oo dowladnimada ah oo oo deegaanka umatir mas-uul baan ka nahay waxaan sugaynaa ummadda ilaahay oo dhan hay-adaha ummadda wax alla wadeeqa bixiyaasha qof wax walba oo wax noo tari kara iyo dadka u dhashay deegaankan oo dibadaha jooga dadkooda dadkaa usoo gurmaday oo wax u taraya oo wax u qabanaya ha soo gurmadeen dadkooda usoo gurmada aynu leenahay baa mahad iska leh ilaahay maada ka gaarto waad u jeedaan waxa weeye walaalaheenna baktiyaya oo abaartu hayso oo dhibaataysan baa intaanoo gabadhu ka geliyood kuwa guryaha jooga iyo kuwa kanuba intaba way geliyoodeen kuwa guryaha jooga haddayna geliliyoon oo ayna kicinin oo ayna isxilqaamin waxa weeye waxaan lama heleen way la shaqaynayeen gabdhaha way garab taagnaayeen way garab ordahayeen waxa weeye qof walba oo islaama wuxuu ka danqaday maanta dhibaatada taalla waxaanu ka qaybinaynaa dayacan tawakal balligiish iyo xurfaddaanu ka qaybinaynaa afar kaamna weeye walaalahaya baahan oo baadiyaha ka soo barakacay oo abaaruhu ku dhufteen baanu taakulaynay madaxweyneha hadduu yahay iyo hadduu ra-iisul wasaare yahay iyo hadduu madax yahay madaxda sharaftale waxaan ka codsanaynaa dadka walaalahooda oo xilka loogu dhiibay si sharaf leh oo qurux badan inay abaaraha uga qayb qaataan oo ay gargaarka soo gaarsiiyaan qurba joogta waxaanu ka codsanaynaa inay kacaan gabdhaha soomaaliyeed way kaceen hadday dal joogeen iyo hadday dibad joogeenba way kaceen walaalayaalo oo walaalayaalo waxaan idinka codsanaynaa waxaas aan maanta keennay laba boqol oo qoys baan keennay saddex beri gudahood baana ku keennay dadka walaalahooda si sharaf leh oo qurux badan inay abaaraha uga qayb qaataan qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay deeqdan ayaa u mahad ceshay hooyooyinkan u istaagay caawinaadda dadka abaaraysan allaha weyn oo awoodale baa mahad iskale aadan ahaan mahad ayaga walaalaha nagu mahad celinaynaa gabdha annaga walaalaha ah oo noo soo gurmaday hooyooyinkaa raggannaga noola soo gurmadiyo wiilashannada ilaahay idankiis waxaanu ugu rajaynaynaa iyagana inuu ka abaalmarino annagana uu noo alfo waana u baahanay waana u baahanay anugu waxaan ka soo barakaa inta gudahooda ka soo qaytaan degaan gabdhihii keenay ilaahay korinu ka yeelo midigtooda iyo maal mooladooda iyo maalkoodaba allah la jiro aamiin dawladda kor allah ka yeelo calanka kor la dhaweeya dawladda horta ilaahay la yimaado marka kale aniga dhammaan intii noo soo
gudoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha ee deegaanada hoos yimaada magaalada caabudwaaq caaqil axmed haaraa iyo gudoomiyaha degmada caabudwaaq mahad cumar cilmi ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay tallaabadan ay sameeyeen hooyooyinkan ee ay ugu gurmadayaan dadka ay abaartu soo barakacisay
waxaan ka markhaati kacaynaa gabdhaha ku nool deegaankan waqooyiga galgaduud ama degmada caabudwaaq sida mugga leh xilkasnimada leh naxariista leh hooyonimada leh waalidnimada leh oo ay ugu gurmadeen dadkooda soomaalida waxay ku maamaadaa biyaha haddii cirka laga waayo dhulkaa laga qodaa haddii raggu kaalintiisa gabo kaydka ummadda soomaaliyeed waa hooyo kay haddii la bukoodo waa hooyo haddii la dhoofe wax wax soo diraa waa hooyo haddii la gabooba wax cidda haysaa waa hooyo qofka wax barbaariyaana waa hooyo haddii la cayroobeeyo cidda kaalmada hurta oo deeqsiga oo madidaayo waa hooyo hooyada allah loo barakeeyo baan odhanahayaa waxaa ka gaarta awalan dhammaan gabdhihii u dhashay waqooyiga galgaduud ee ka hawl u gurmaday walaalahooda abaaraysan ee dhibaatadu saamaysay ee soo barakacay ee dhaaftay adduunyadoodii ee isku xilqaamay in ay hawshaas la qaybsadaan baahida iyo dhibaatada iyo ururka dhallinyarada iyo guddiga gurmadka abaaraha iyo maamulka heer degmo dhammaan ummaddaa ka wada qayb qaadatay qoladii maqan ee wax ku saacidaysay kuwa jooga oo feker iyo dhaqaale ku bixiyay dhammaantood waa mahad celinayaa ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo ilaahay hanaga kaafiyo abaarta iyo dhibaatada ayla cabdulaahi jaamac radio daljir magaalada caabudwaaq warbixintaasi weli ayaanla ayaa noo diyaariyey inuu kana soo jeedinayay suudiha darjir ee magaalada caabudwaaq barnaamijkan cawisnimo caawi dajira khayaasan dhegaysanaysa caawa intaasi ayuu ku egyahay anigo cabdicamar gediyan la socodsiinaya barnaamijka caawa wuxuu idinka imaanaya suudiha daljira magaalada boosaaso tan iyo kulan dambe waxaan idinka tegayaa nabadgelyo